Beeralayda tuulada Bayaxawa ayaa bilaabay tacbashada dhulbeereedkooda xilli lagu guda jiro waqtigii kuga islamarkaana uu biyo keenay webiga Shabeelle kuwaas oo aan beeranin dhulkooda in ka badan afar xilli beereed gudoomiyaha tuulada Nuux Aadan Axmed ayaa sheegay in tacabka beeraha ay bilaabeen bishii aynu soo dhaafnay islamarkaana ay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay wax uga soo saaran lahaayeen dhulbeereedkooda beeri hadday makiinooyinka iyo ah, balitaan aan ku haynaa iyo abuur marka alxamdulillah xaaladda aad iyo aaday u fiican tahay abuuritaanka beeraha waxaan bilaabnay hadda eh, sanadka bisha ah hadda oo maarkeysa oo afaraad oo hadda ay socoto ayaa beera falka aan ku bilaabnay Eh, abuurkana hadda la riday oo bisha shanaad ah hadda lagu jiray laba kun labaatan iyo kowda marka alxamdulillah hadda ilaahay aan sugoonaa beerihii qaarkeed raxmadii daraad ilaahay nasiiyaan ka dawarisay badarka waa uun soo bilaawday ilaahay ha soo- ha soo ana soo deeqiyo marka alxamdulilah maxaad ilaahay aa iskale marka hadda gugiya deergaruudiisi aan haynay agabka hadda beeraha noo fulwahayso iyo abuurkii hadda wixii oo dhan alxamdulillah maasha allah waaye marka laba kun ilaahay saasoo daba dhigo waxaan hadda diyaar unoolonaa aniga dad beeraley askana oo masaakiin eh nuux oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in sanadkan ay tacbeen dalagyo ay ka mid yihiin sisinta digirta wuxuuna beeraleyda tuulada ugu baaqay in ay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha waxaan tacabnaa ee galleyda sida gel- ee digirta oo kale ee alxamdulilah sisinta iyo nyaanyada khudaarta iyo bocorka sidii ninba habki siduu ma arkaysa oo wax ku kala beeri karo oo sawirkiisa ama akeydiisa ama awoodkiisa oo intay ay gasiyo laakiin waxa hadda dadku ku beereen waa galley iyo digir waaye iyo sisin beehan waxaan waxa ugu baaqayaa nin walbo inay ma arkaysa ee hadda dadkaa dad masaakiin oo wax badan oo sii doofata xaaja ama dhibaato badan beera ay dadku inay ahaayeen marka nin walbo oo beeraley ah ama suulayso waxaan ku dugaadinaa nin walbo suu beer oo ku diyaarka lahay oo alxamdulilaahi oo nin walbo ilaahay asbital aan saarano marka dagaalkaas inay oo dadka tuulada ku nool oo dayaxaan waa inay ay silama laawaan inan marka dhulkaas xaq aan kurito ilaahay inay soo toofay intaasaa bulshada darinta aan aan ku aan ku dugaadimaynahay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada gobolkani ayaa wado beerashada dhulkooda halka kuwo kalena ay la daaladhacayaan dhibaatada fatahaadaha webiga shabeelle